sidii aad shalayta ku maqasheen idaacaddayadii fiidnimo waxaa dhegaystayaal aad ku maqasheen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya oo gudbiyey mooshinka dhana madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa guddoomay mooshinkaasi kadib markii la sheegay inuu buuxiyey shuruudihii looga baahnaa hase ahaatee waxaa shir jaraayad qabtay labada guddoomiye ku-xigeen oo sheegay inaanu mooshinkaasi ansax ahayn haddaba warbixin amuuraha ku saabsan waxaa inoo haya jaamac buulo jaamac su-aasha ay dad badani isweydiinayaan ayaa ah in xildhibaanada soo gudbiyey mooshinkan ay guulguulis ka tahay iyo inay ka dhab tahay inay madaxweynaha soomaaliya xilka ka xayuubiyaan jawaabtaasi wakhtiga ayaan u daynaynaaye maxay xildhibaanadu ku sharaxeen ulajeeddada ay u soo gudbiyeen mooshinkan waa kan xildhibaan cabdifataax ismaaciil daahir oo ka mid ah xildhibaanada mooshinka gudbiyey oo sharaxayo sababta ay u soo gudbiyeen arrinta ugu weyne hadda soo kordhay waxa weeye cabsida ballaaran ugu abuurtay iyada oo dalku la sheegayo inuu soo galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu soo galay heshiisyo uu dalal kale la soo galay heshiisyadaas waxay halis gelinayaan jiritaanka iyo madax banaanida iyo qarannimada ummadda soomaaliyeed marka waxaanu dareennay inay tahay waajib dastuuriya oona saaran inaanu hubinno in heshiisyada noocaas oo kale aanu ka hor istaagnayn madaxweynuhu dhammaystiro kadib markii mooshinkaasi qabashadiisa lagu dhawaaqay ayaa waxaa si wada jira shir jaraa'id u qabtay labada guddoomiye ku-xigeen ee golaha shacabka cabdiweli sheekh ibraahim mudeey iyo mahad cabdalla cawad waxa aynay sheegeen inuusan mooshinku ansax ahayn lana qaban karin guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mahad cawad arrimaha ku saabsan dacwadda waxaa go-aan ka gaara maxkamadda dastuurka ayaa go-aan ka gaarta waxaad ogsoontihiin dalkeenu inuusan lahayn maxkamad dastuur oo aanan loo dhisin waxaad sidoo kale la socotaan baarlamaankii tobnaad oo hadda aanu ku guda jirno inuu ka soo baxay qaraarka golaha shacabka oo tirsigiisu ahaa ga xariijin sha xariijinba xariijin saddex iyo toban labiyo toban toddobiyo toban oo taariikhdiisu ahayd soddon iyo kowdii bisha disembar labada kun iyo toddobiyo tobankii qaraarkaas golaha shacabka waxaa go-aan looga gaaray xafiiska guddoonka golaha shacabku inuusan qaban karin mooshan ama dacwad ku aadan siyaasad ama ha ahaato xildhibaan mid ku aadan ama ha ahaato mid ku aadan madaxweyne
barasare cali ee cabdi oo loo yaqaan cali daahir waa macallin waxbarashada iyo horumarinta bulshada ka dhiga jaamacadda british columbia oo ku taalla vancouver dalka canada takhasuskiisa labaad waxa uu cali daahir ku qaatay culunta siyaasadda iyo horumarinta bulshada isagaa ayaan weydiiyey inuu noo sharaxo waxa uu mooshinkani ka dhigan yahay maadaama baarlamaanku marka uu yahay hay-adda sharci samaynta waddanka waa ay soo saari karaan motion ama dacwad ka dhan ah madaxweynaha oo ah madaxweyne iyagu ay ay doorteen waana leeyihiin xuquuqdaas inay soo saaraan haddii laga soo baxo shuruudda taas la xidhiirta shuruuddaas oo inta badan ku xiran xiriirka ka dhexeeya hay-adaha dowladda oo ah hay-adda fulinta waa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha hay-adda sharci samaynta oo baarlamaanka iyo hay-adda maxkamadaha iyo iyo iyo garsoorka si kastaba ha noqoto dacwaddu waa soo gudi kartaa laakiin shuruudo ayaa ku xiran in la helo shuruudahaas oo ah in laba boqol iyo toddobaatan iyo shanta saddex meelood oo meel ay aydsan yihiin mooshinka ama dacwadda taas oo noqonaysa marka masalan loo loo qaybiyo sagaashan iyo laba ayaan filaya weliba dadkaasu ay ay noqdaan dad magacyadooda qoray oo saxiixay oo aqbalay oo si rasmi ah taa usoo gudbiyey ay tahay taasu laakiin haddana waxay ku xiraanaysaa in marka ay sidaas sameeyaan moshinku markaa uu gudbi karo golaha xildhibaanada oo markaa kadib iyadoo ku xiran waxaa ka soo baxa golahaas ay markaas maxkamadda dastuurka oo waddanku ay markaas la wareegayso su-aasha laakiin meesha taallaa waxa weeye maxkamaddii dastuurka welima la sameeye weye su-aashaasu marka ma aha eed ay yeelanayaan baarlamaan keliya lakin ama dowladda o dhan yeelanayso isla cali daahir ayaan weydiiyey cidda dhanka sharciga xigta guddoomiyaha baarlamaanka oo qabtay mooshinka iyo ku-xigeenadiisa oo sharci darro ku tilmaamay sharciga waa u siman yihiin guddoomiyaha iyo labada guddoomiye ku-xigeen oo yacni marka la eego sharcigu sida uu qeexan yahay ama u dhigan yahay qofka saxay wuxuu noqonayaa kan la socda shuruudaha aan sheegnay oo ah in tiradii la rabay oo baarlamaanku ay soo gudbisay mooshinka ama dacwada iyagoo aan noqon karin in qaar ka midihi ay intay yani yimid yaha yimaadaan ay markaa iyagu sheegaan oo yidhahdaan sidaasaa jirta laakiin si buuxda loo soo gudbiyo marka marka mawshinku sax yahay oo sidii mawshinku yani sharciga waafaqsanayd loo sameeyo go-aanka marka waxaa hormaraya guddoomiyaha laakiin haddii masalan aan la buuxin shuruudii markaa guddoomiyuhu uma laha xaq markaa inuu gudbiyo mooshinka haddii marka shuruuddii la fulin waayo guddoomiye ku-xigeenadu markaa xaq ayay u yeelanayaan inay yidhaahdaan sharcigii lama waafajin arrintan sidaa darteed waa kasoo horjeedna waxaa kale oo iyana warbaahinta la hadlay saddex xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanada magacyadooda ay ku saxiixan yihiin mooshinkan sheegayna inaysan iyagu saxiixin lagana been abuurtay wax miyuu ka beddelayaa aqbalaadda uu guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan uu aqbalay mise waa sidii uu u qabtay mooshinkaasi waa kan isla barasare cali daahir oo inoo sharaxayo si toosa ayay taas waxay u taabanaysaa mooshinkaas inuu yahay mooshin socon kara ama aan socon karin haddii shuruuddu ay tahay saddex meeloodoo meel xildhibaanada baarlamaanka oo sagaashan iyo laba noqonaya ay tirada soo gudbisay moshinku ka yar tahay waxa weeyaan moshinku markaa ma socon karo sababto waxa weeye mooshinkii wuxuu noqonayaa mooshin aan buuxin shuruuddii koo koowaad oo ahayd tirada xildhibaanada oo soo gudbiya marka taas waa su-aal runtii runtii muhiima laakiin jawaabteedu waa sahlan tahay oo waxa weeyaan mooshinkii markaa ma noqonayo mooshin saxa guddoomiyaha baarlamaankuna kama reeyo kama kumana xadgudbi karo waxaa ku qoran dastuurka oo ah in tiradaas loo baahan yahay sidoo kale barasare cali daahir ayaa su-aal ka keenay qaraarka uu shirka jaraa'id ka akhriyey guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane mahad cabdalla cawad oo ahaa in qaraar uu baarlamaankan tobnaad hore u gaaray uu qeexayay inaan la qaban karin mooshin siyaasadeed oo ka dhana xildhibaan iyo madaxweyne toona barasare cali daahir waxa uu sheegay in qaraarka noocaas oo kale ah sharci ahaantiisa la isweydiinayo marka loo eego xaaladda dalka uu wakhtigan ku jiro